أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أmا bعd waxaan soo haynay tafsiru suuraة النiساء wuxuu allah subxaanahu wataعaalى leeyahay ya أyuha الadiina آmanuu إida darabtm fي sabiili الlahi fatabayanuu ya أyuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa haddii darabtum aada socotaan ood safraysaan fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa aada ku soconaysaan fatabayanuu caddaysta oo arrinkiina cidda aada markaa dilaysaan caddaysta walaa taquuluu ha dhihinina liman qof alqaa riday ilaykum idinka xaggiina usoo riday assalaama salaanta usoo riday xaggiina lasta ha dhihinina lasta ma tihid adiga mu'minan mu'min ma tihid tabtaquuna xaal aad doonaysaan carada alxayaati noloshii dhaldhalaalkeeda noloshii day-ad dunyaa dhoweyd idinkoo rabo fa cinda allaahi alla agtiisa maqhaanimu haniimooyin ayaa ah kahiiratun fara badan kadaalika sidaadaas oo kale ayaad kuntum ahaydeen min qablu dhacdadan ama waaqicadan ka hor hadda ka hor sidaas oo kale ayaad ahaydeen famana allaahu alla waa galladay calaykum korkiina ayuu galladay ku galladaystay oo waa idiin nicmeeyey fatabayanuu caddaysta ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday bimaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan ood falaysaan khabiiran mid aada u og ayuu alla subxaanahu watacaala u ahaaday aayaddan amar marka istinaaf ayaa ku jiro oo bayaani ah oo cusub waxaan kasoo baxnay laba aayadood oo ku saabsanayd qof mu'mina inuu qof mu'min dilo aayadda hore waxay tilmaamaysay waxaa keeni kara gaf inuu u dilo haddii uu gaf u dilana wixii ka waajibayey baa ay alle subxaanahu watacaala uu tilmaamay aayaddii ku xigtayna ee qofkii qof mu'mina bareer u dilo oo kas u dilo xaalkiisa sida uu noqonayo alla uga warramay aayaddanna allah subxaanahu watacaala wuxuu ka warramayaa marka ay muslimiintu socdaan oo ama dagaalka iyo ay ku socdaan ee cidda ay dilayaan oo ay gaalnimo u dilayaan inay hubsadaan oo iyagoo aan hubsanin tathabut iyo tabayun ka gadaale un inay dad dilaan iyadoo aan tathabut iyo tabayun aynan helin in aynan dad dilin sidaasuu allah subxaanahu watacaala aayaddan uu uga warramayaa ee aayadda sababu nusuulkeeda kathiir min al a-ima waxay yidhaahdaan bacdi saxaaba iyagoo jid socdo ayaa nin bay arkeen xoogaa goosin yaroo ari a wato ninkii markaa arigiisiina damac baa uga jiray oo inay haniim ahaan uga qaataan isagiina ma aynan garanaynin ninkii marka salaan ayuu ku riday oo waxa uu yidhi assalaamu calaykum ayuu yidhi ama istislaam islaamnimadiibuu uhogaa hoggaansan baa ka muuqday oo aslamtu lilah buu yidhi ama laa ilaaha ila allahudiibuuba yidhi labada qiraa'aba waa jiraan walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama ay listislaam assalaama yacni salaan idiin riday oo assalaamu calaykum idin yidhi ninkii markuu sidaa yidhi ma aynan ka aqbalin waana dileen marka way dileen markay dileenna nabigay u keeneen xoolihii xoolihii rasuulka waa celiyey salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi ninkiina markaa yacni cudurdaar buu ka bixiyey dilkii ay dileen iyagiina marka waa ku canaantay aayaddanna marka waa soo degtay ayb allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa haddii darabtum aada safraysaan ama aada soconaysaan fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa aada ku soconaysaan ood jihaad marka ku jirtaan darabtum fii sabiilillaahi daraba haddii fii lagu gudbiyo macnaheedu wuxuu noqonayaa ay idaa saafartum fii sabiilillaahi haddii daraba marka waxba aan lagu gudbinin oo yacnii fiida la-aanteed ay timaado oo waxa ka dambeeya ay toos u qaadato macnaheedu marka waxa uu noqonayaa oo darabtu larda qofku haddii uu yiraahdo macnaha waxa ay tahay qasadtu qadaa alxaaja inaan xaajo gutaan aadayon u qasday fii haddii ay ka daba martana oo darabtu fil ardi hadday carabtu dhahaan ay saafartu fil ardi ayb yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa haddii darabtum aada safraysaan ood soconaysaan fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa aad ku soconaysaan fatabayanuu caddaysta fatabayanuu marka waa jawaabtii idaa waay in fa la geliyana waa bannaan tahay sida qaalibkaana lama geliyaba fa ayb fatabayanuu caddaysta qiraa'o kale marka waxay leedahay fatahabatuu hubsada marka tahabutka iyo tabayunka abu cubayd alqaasim ibnu salaam wuxuu leeyahay tabayunkaa xeel dheer oo qiraa'adan fatabayanuuda aada usii xeel dheer leanna waxaa dhacdo qofka intou wax hubsado haddana inuusan xaqiiq gaarin baa dhici karto laakiin tabayun markuu dhaco waa hubsaday waay waana u kala caddaadeen weliba wixii marka fatabayanuuda aada usii xeel dheer oo qofku haddii uu caddaysto macnaha waxbaa u caddaaday waay laakiin intuu tahabut iyo hubsi galo in waxba uu fahmi waayo oy waxba u caddaan waayaan baa dhacdo saas darteed marka qiraa'ada fatabayanuuda aada u macna macnaheedu aada u xeel dheer yahay abuu cubayd sidaasuu yidhi alqaasim ibnu salaam fatabayanuu caddaysta walaa taquuluu ha dhihinina liman qof alqaa riday ilaykum idinka xaggiina idiin riday assalaama salaamta idiin riday oo assalaamu calaykum idin yidhi marka haddii uu assalaamu calaykum yidhaahda de waxaa ka muuqato qofkaasi calaamad islaamnimaa ka muuqanayso lianna assalaam oo arsha ay ku jirtaa waa ismun min asmaa illaahi isimkaasina dabcan macnow wataa iyo sifow wataa qofkaani marka waxaa ka muuqanaysa daahirku inuu rumaysan yahay marka allah subxaanahu watacaala haddii marka assalaamu calaykum uu yidhaahdo ha dhihinina idinku lasta mu'minan mu'min ma tihid ha dhihinina oo markaa kadib de islaamkii iyo waxyaabihii islaamku dalbanayay waa la warsana haddii marka islaamnimadiisu ay caddaato oo uu hoggaansamana de waa mu'minnimadiisii baa caddaanaysa waa la daynayaa haddii kadib marka islaam inuunan ahayn la ogaado oy caddaatana markaas haddii aada dilaysaan dila waayo laakiin calaamad haddii uu la yimaado islaamnimadiisa tilmaami karto oo ixtimaal gelinayso inuu muslim yahay qofkaasi ma loo waa waa laga joogaa waa laga joogayaa ilaa xaqiiq la helo ayb walaa taquuluu ha dhihinina liman qof alqaa riday ilaykum xaggiina assalaama haddii la yidhaahdana ayil istislaama lilaahi waa qof ilaahay isu dhiibay oo yidhi aslamtu lilah laa ilaaha ila allah yidhi daaye qisada marka culimada waxay yidhaahdaan qisadaa ninkay ku dhacday oo ninka dilay oo ninka dilay xoolihiina kasoo qaaday ninkaa ilaahay subxaanahu watacaala waa imtixaanay oo muddo yar kadib waa dhintay ninkii markuu muddo yar kadib dhintay ayay saxaabadu waxay damceen inay duugaan markay duugeen oo god u qodeen ayuu ninkii godkii kasoo baxay bannaanka ayuu yimid haddana mar labaad sidoo kale ayay godkii hoos usii qodeen haddana bannaankaa lasoo dhigay haddana mar saddexaad bay sidii oo kale yeeleen bannaankaa lasoo usoo baxay rasuulkay u sheegeen salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi markaasuu nebigu waxa uu yidhi ina alarda lataqbalu dhulku waa waxay aqbalaysaa ashara min haada kan mid ka shar badan dhulku waa aqbalaaye walakin allaha araada an yuriyakum xurmata dami lmuslim laakiin allah subxaanahu watacaala baa wuxuu doonay qofka muslimka dhiiggiisa xurmada uu leeyahay inuu idin tuso ee dhulka nin ninkan ka daranba waa aqbalaayo waa qaataa xadiidka ibnu maajahna waa werina min xadiidi cimraana bni xuseyn marka haddii qisadaa ninkay ku dhacday uu yahayna de waa sidaas mufasiriintu sheegayaan haddii uunan ahaynna qisadaasi qiso dhacday waaye oo ibnu maajah ayaa fii sunanihi kusoo saaray min xadiidi cimraana bni xuseyn radia allahu canhuma ayb walaa taquluu ha dhihinina liman axad alqaa riday ilaykum idinka xaggiina idiin soo riday assalaama salaan idiin soo riday ha dhihinina lasta mu'minan mu'min ma tihid adiga tabtaquuna idin xaal aada doonaysaan carada alxayaati noloshii dhaldhalaalkeeda addunyaa dhoweyd idinkoo doonayo rabo alimaamu dabari marka aayaddan tafsiirkeeda wuxuu yidhi fata'annaw tartiibsada oo waxaad la timaadaan ta'ani iyo deganaan fii qatli man ashkala calaykum amruhu qofkii arrintiisu shaki idinka gasho hubsada oo waxaad samaysaan marka sidaa yeela falam taclamuu aydnan garanin xaqiiqata islaamihi walaa kufrihi qof aydnan garanin islaamnimadiisa dhabnimadeeda iyo gaalnimadiisa midna aynan aydnan ogeyn ha ku degdeginina walaa tacjaluu ha degdeginina fataqtuluu markaa aada dishaan man iltabasa calaykum amruhu qof arrinkiisu uu idinka dheeh galay walaa tataqadamuu calaa qatli axadin qof dilkiisna ha ku hormarinin oo ha ku degdeginina ilaa calaa qatli man calimtumuuhu yaqiinan ilaa qof aada ogaateen si hubaal ah aa u ogaateen xarban lakum walilaahi walirasuulihi inuu idinka xarbi idiin yahay alla u yahay rasuulkiisa u yahay qofka markaa taa yaqiinisaan un sidaas yeela alimaamu lbaqawina aayadda in allaha kaana bimaa tacmaluuna khabiiran dabadeed waxa uu yidhi qultu idaa ra-a alguzaatu dadka duulayo hadday arkaan fii beledin beled ow qaryatin ama magaalo shicaara alislaam islaamka astaantiisa hadday arkaan fa calayhim an yakufuu canhum waa inay faraha ka qaadaan hadday calaamaddii islaamka ku arkaan meesha ay ku ay duulaanka u yihiin ha joogsadaan saasaa waajib ku ah fa ina nabiya sal ll ly slama nebigu kaana wuxuu ahaa idaa gazaa qowman qolo hadduu u duulaayo fa in samica aadaanan kafa canhum aadaan hadduu maqlo waa ka joogaye wain lam yasmac agaara calayhim haddii aadaan uunan maqlinna waa ku duulaaye rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi qaacido caamana waxay tahay cumar bnu lkhadaab baa laga wariyey alkhaطa'u fi lcafwi khayru min alkhaطa'i fi lcuquubati qofka inuu cafiska ku gafo ayaa ka khayr badan inuu ciqaabta ku gafo ilaa qofkan adiga ma soo nooleyn kartid markaad dishee laakiin isagoo dilka mudnaa hadduu kaa fakado ou kaa baxsado dembiga ka dhalanayo iyo inaad ku qaldanto oo dishidood nafta ka gooysid ka ka dhalanayo waxaa badan inaad ku qaldanto nafta aad ka goysid isagoo aan mudnayn in nafta laga gooyo xaqiiqada islaamkaa saas ku fadhiso qawaacidda sharciguna macnahaas ayaa marka ay tahay ayb aayadduna sidaas unbay tilmaamaysaa fa cinda allaahi ilaahay agtiisa marka tabtaquuna carada alxayaati dunyaana asbaabtii keentay inay wax u dilaan oo ninkaa xoolihii inay ka qaataan baa ayay jeclaysteen isagiina waxay is yidhaahdeen waa ku gambanayaaye muslim ma aha bay is yidhaahdeen sidaasay ta'wiilsadeen xoolahana waa rabeen marka allah wuxuu leeyay tabtaquuna carada alxayaati adunyaa xooluhu marka lacag keliya ama xoolo nool keliya shardi maahane xataa mansab iyo darajo iyo haddaad u disho qofku waa soo gelaya iyada lafteeda leanna mansabka iyo darajada waa carad alxayaati adunyaa waa iyada xataa fa cinda allaahi ilaahay agtiisa maqaanimu ayaa ah haniimooyin kahiiratun aad u fara badan ayaa ah oo haddaad iska daysaan qofkan arrinkiisu ishkaalka idinka galay ilaahay xoolo meelo kaleu idinka siinaya haddaa ilaahay ka cabsataan kadalika sidaadaas oo kale ayaad kuntum ahaydeen min qablu hadda ka hor dadkii marka falkaas geystay baa alla uu ka hadlayayo wuxuu leeyahay idinkuba sidaan oo kale ayaad ahaydeen laba tafsiiraa ku jirto kadalika kuntum sidaas sidaadaas oo kale ayaad ahaydeen tukfuuna iimaanakum can qowmikum khawfan minkum calaa anfusikum sida ninkan ou islaamnimadiisa u qarsanayay oo dadkiisii uu uga baqayey idinkaba waa soo marteen waqti aad dadkiinii ka baqayseen oo islaamnimada aa qarsan jirteen waa soo marteen marka inaad geysa in la idin dilana ma jeclayn marka inaad dishaan maaha idinkuna sidaas tafsiirka labaad ibnu tafsiirkan horaa loo badan yahay ka labaad ibnu zayd ayaa wato cabdiraxmaan ibnu zayd wuxuu leeyahay kadalika sidaadaas oo kale ayaad kuntum ahaydeen waxaa ahaydeen kafaratan kuwa gaala a baad ahaan jirteen famana allaahu calaykum bian aslamtum idinkaba gaalaad ahaydeen ilaahay baa idin towbadda idin haleeshiiyey markaasaad islaamteen tafsiirka hore ayaana ibnu jariir ou doortay famana allaahu alla waa galladaystay calaykum korkiina ayuu galladaystay oo waa idiin nicmeeyey fatabayanuu ee caddaysta waa amar labaad haddana mar labaad baa tabayunkii la sheegaya ahamiyadda uu leeyahay darteed fatabayanuu caddaysta in allaha alle kaana wuxuu ahaaday bimaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan khabiiran midkii aada u og oo cilmi u leh buu ahaaday alla subxaanahu watacaala laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina gayru uli darari wاlmujaahiduuna fi sabiili اllahi biamwaalihim waanfusihim laa yastawi ma eka oo ma sinna alqaaciduuna kuwa fadhiyo can ilqitaali dagaalkii ka fadhiyo min almu'miniina xaal ay mu'miniintiina ka mid yihiin gayru uli darari qaacidiintaas oo gayru uli darari dhibaatada kuwa u saaxiibka aan ahayn iyo wlmujaahiduuna masina kuwa jihaadayo fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa kuwa ku jihaadayo masina iyo kuwaas biamwaalihim maalyaalkooda ku jihaatamayo wa anfusihim nafahooda ku jihaatamayo fadala allahu alla dheeraad buu siiyey almujaahidiina kuwa halgamayo dadaalayo jihaadayo biamwaalihim maalyaalkooda wa anfusihim nafahooda kuwa ku jihaatamayo ayuu alla fadilay oo dheeraad siiyey cala alqaacidiina kuwa fadhiyo korkooda darajatan buu ka dheeraad siiyey darajo wa kullan mid kastaa kuwa fadhiyo mu'miniinta ah iyo kuwa jihaatamaya mid kastaoo ka mid ah wacada allaahu alla wuxuu u yaboohay uu u ballanqaaday alxusnaa xaalad wanaagsan wafadala allaahu alla uu dheeraad siiyey almujaahidiina kuwa jihaadayo cala alqaacidiina kuwa fadhiyo korkooda ajiran ajri buu ka dheeraad siiyey ajriga oo cadiiman aada u weynin badan darajaatin buu dheeraad siiyey darajaadka oo minhu xaggiisa ka ahaaday wa makfiratan iyo dembi dhaaf iyo wa raxmatan naxariis wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday kafuuran mid dhaafid badan oo dunuub dhaafid badan raxiiman aada u naxariis badan buu alla ahaaday aayaddanna allah subxaanahu watacaala wuxuu ka waramayaa dadka jidkiisa ku jihaatamayo oo ilaahay diinkiisa inuu kor noqdo u jihaatamayo fadliga iyo khayrka iyo darajaadka ay dheer yihiin kuwa aan sidaas yeelaynin oo iyagu markaa yacnii fadhiyo marka laga reebo kuwa acdaarta u saaxiibka ah aayaddan marka markeedii hore waxaa soo degtay laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina waalmujaahiduuna aayadda marka hore sidaasaa soo degtay sida zayd ibnu thaabit uu warinayo eegayru uli darari ma soo degin markii hore cabdullaahi bn umi maktuum ayaa nebigu u yimid salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markaasuu yidhi indhoolaan ahay waa rabaa inaan jihaatamo laakiin ma karaayo oo ilaahay subxaanahu watacaala indhihii ima siinin oo indhala-aan ayaan xaalkaas aan ku suganahay waa aamusay nebiga cabbaar waxyi baa u yimid zayd ibnu thaabit wuxuu yidhi wuxuu ku jiifay rasuulka bowdadeyda ayaa madax u saarnaayo bowdadiisaa bowdadeyda saarnayd buu yidhaaha markaasaa waxaa kusoo degay waxyigii hayru uli dararidaana soo degtay marka markaasuu wuxuu yidhi waxaan ku waxay ku dhawaatay bowdadeyda inay burburto oy jabto yacnii qur-aanka culayskiisa darteed oo nebiga marka waxyiga lagu soo dejinayo dhidid baa qaba jiray culays baa markaa la saari jiray innaa sanulqi calayka qowlan thaqiilan waxaan ku dhawaaday jirkaygii bowdadeydii inay burburto ayay ku dhawaatay buu yidhi marka hayru uli darari gadaalay kasoo degtay nooc naski ana waa ku jiraa oo alqaacidi alqaaciduunada wasfi caama waaye oo mid kastaa soo gelaya mid cudurdaar leh iyo mid aan lahayn hayru uli darari waxay ka saaraysaa marka kii cudurdaarka lahaa ayay ka bixinaysaa oo isagu marka midkaas jihaadayuu la mid yahay haddii niyadiisu ay fiican tahay xadiidkii nabigana waa kii ahaa ina bilmadiinati la rijaalan madiina waxaan uga soo tagnay rag baa ku sugan maa sirtum masiiran walaa qatactum waadiyan socod ma aydna ma aynan soconin waadi ma aydnan gooynin ilaa kaanuu macakum waa idinla jireen riwaayana waxay leedahay sharakuukum fi ljri ajriga waa idinla wadaagsadeen waa kuwii marka xabasahum lcudru buu nabigu yihi cudurdaar baa celiyey marka ninkii cudurdaarka qabo haddii niyadiisu wanaagsan tahay kaas waa la mid noqona ama ugu yaraan ajarkii buu la wadaagaya ee kan marka aynan sinaanaynin kan jihaadaya iyo mid ka fadhiyo waa kan awooddiina la siiyey laakiin awooddii aan bixinaynin ayb laa yastawii ma-aka alqaaciduuna kuwa fadhiyo min almu'miniina xaal ay mu'miniintana ka mid yihiin kuwaasi hayru ulidarari qaacidiinta oo kuwa fadhiyo oo hayru ulidarari dhibka kuwa u saaxiibka heyrkood ah marka hayru qaaciduunadaa laga sifeyna hayru haddii la aqriyo hayra ulidarari haddii la yihaahdana waa istinaa ayaa lagu nasbina ayb ama haddii la doonana waa la xaaleynaya hayri ulidarari haddii la yihaahdana min almu'miniinada ayaa markaa laga laga sifeynayaa ayb ayb laa yastawii ma-aka alqaaciduuna kuwa fadhiyo oo qitaalka iyo jihaadka ka fadhiyo min almu'miniina xaal ay mu'miniinta ka mid yihiin hayru ulidarari dhibka kuwa u saaxiibka ee cudurdaarka u saaxiibka heyrkoodna ah iyo walmujaahiduuna masina kuwa jihaadaya fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ku jihaadaya dhexdiisa biamwaalihimna kula jihaadtamaya iyo wa anfusihim iyo nafahooda fadala allahu alla wuu dheeraad siiyey almujaahidiina kuwa jihaadaya biamwaalihim ku jihaadaya maalyaalkooda iyo wa anfusihim nafahooda cala alqaacidiina kuwa fadhiyo korkooda darajatan buu ka dheeraad siiyey darajada markaa iyo darajaadka aayadda dambe ay sheegayso waa bacd alaxaadiis waxay tilmaamayaan aada inay u kala fog yihiin dhulka iyo cirka inay isu jiraan ayb wa kullan mid kasta oo kuwa fadhiyo ee mu'miniinta iyo kuwa jihaatamayaba wacada allaahu alla wuxuu u yaboohay alxusnaa xaalad wanaagsan aayaddan marka culimadu waxay ka qaateen wakullan wacada allaahu alxusnaa asalka sida ah jihaadku inuu yahay fardu kifaaya wailaa haddii uu fardu cayn ahaan lahaa mar kasta hadduu fardu cayn yahay wa kullan wacada allahu alxusnaa lama dheheen lianna ninkan waajibkii caynigaa ka tegay ee wacada allaahu alxusnaa lama dheheen isaga haddana marka alla markuu kala fadilay ayaa midkan labadoodii haddana waxaa la yidhi xaalad fiican baa loo yaboohay meeshaa marka waxay ka qaateen mar haddii xaalad wanaagsan labadaba loo yaboohay ee jihaadku inuu fardu kifaaye yahay haddii qolo ay u qumto qolada kalena ay ka fadhiso qolada u qumtay baa darajaad dheer oo iyagu way ka fadli badan yihiin kuwa fadhiyo kuwa fadhiyana markaa iyaguna iimaankoodaas baa waxaa loogu yaboohay iyaguna alxusnaa xaalaad marka waxaa jirta ou fardu cayn ou noqdo oo ka baxsan taas asalka laakiin iyo sida guud marka xugun jihaad la sheegaayo xugunkiisu waa fardu kifaaye inuu yahay fardu cayn xaalaad ou noqdaa jiro safka hadduu xaadiro qofka fardu cayn uu ku noqonayaa imaamka muslimiinta hadduu ku qoro uu yidhaha bax meeshaas tag fardu cayn buu ku noqonayaa haddii cadowgii muslimiintii oo dhulkoodii ku dhex jiro fardu cayn buu ku noqonayaa xaalaadkaas ilaa saddexdaa ama xaalad afaraadna waa lagu daraa oo ah iyada haddii qofkaani koox dadka ka mid a ama qof ka mid ah haddii baahi badan loo qabo oo isaga cilmi uu leeyahay dartiis baahi loogu qabo jihaadka wax booskaas ku aadana aynan jirin isaga fardu cayn uu ku noqona saddexdaas xaalo ayay fuqahadu tilmaamaan ee sida kale caamkaana aayadduna hadda ay ku socoto jihaadka xaaladiisa caadigaa waa fardu kifaaye inuu yahay aayaddaanayna ka qaateen iyo aayaad kale wa kullan dhammaan wacada allaahu alla wuxuu u yaboohay alxusnaa xaalad wanaagsan buu u yaboohay wafadala allaahu alla wuxuu dheeraad siiyey almujaahidiina kuwa jihaadayo cala alqaacidiina kuwa fadhiya dushooda uu ka siiyey ajran ajri ajriga oo cadiiman aada u weynin badan marka ajranta iyo darajatanta fadalada in laga caamil loogaga dhigo waa la yeeli karaa sida hadda aan ku wadnay laqbada waxaa kaloo iyadana la yidhaahdaa masdar ahaan in lagu nasbiyana waa suuragal oo ilaahay baa ajar siinaayo ajran ajar ajriga oo cadiiman weynin badan darajaatin buu dheeraad siinayaa alle darajaadka oo minhu xaggiisa ka ahaadeen iyo wa makfiratan dembi dhaaf wa raxmatan iyo naxariis wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday hafuuran mid dhaafid badan oo dembi dhaafid badan raxiiman naxariisasho badan ayuu ahaaday ina aladiina twafaahum اlmalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fima kuntum ina aladiina kuwa tawafaahum ay oofsanayso almalaa'ikatu malaa'igtu ay oofsanayso ay nafaha naftooda ka qaadayso daalimii anfusihim nafahooda kuwii dulmiyey xaal ay yihiin iyagoo naftoodii dulmiyeen qaaluu waxay dhahayaan malaa'igtii waxay yidhaahdeen fiima fii ayi shayin shay kee ahoo kuntum aada ahaydeen oo maxaa ku sugnaydeen dhexdiisa qaaluu waxay dhaha waxay yidhaahdeen kunaa waxaanu ahayn mustadcafiina kuwa la taag daraysto oo la daciifsado fil ardi dhulka korkiisa qaaluu malaa'igtii waxay tidhi alam takun miyaynan ahayn ardullaahi ilaahay dhulkiisa miyaynan ahaanin waasicatan mid tuwaasaca miyaysan ahayn fa tuhaajiruu markaa aada hijrootaan fiiha ardada dhexdeeda markaa aad ku hijrootaan fa ulaa'ika kuwaadaas ma'waahum meesha ay u hoyanayaanoo makaanu hoyadka u ah jahannamu jahannamo weeyaan wasaa'ad way xumaatay jahannamada masiiran meel loo ahaaday u xumaatay aayaddan iyadana mowduuc muhiimay ka hadlaysaa jihaadkana calaaqa lale waana hijrada sabab nusuulka aayadda markaa culimada in badan waxay sheegaan cikrima iyo qeyrkii sida uu warinayo dad muslimiin ahaa ee maka joogay hijradana awood u lahaa ee soo hijroon karay ee nebiyullaahi moxamed xaggiisa soo aadi karay ee usoo hijroon karay madiina ee iyagu aan hijroonin meeshaas marka makana lagu daciifsaday oo gaaladaas marka maadaama ay ka awo kaga awood rooneyd ay meeshaa marka ku daciifsadeen ayaa maalintii beder bay soo kaxeeyeen way soo qasbeen ayagoo ku badinaya sawaadkooda gaalada xoog baa marka lagu soo kaxeeyey waa la keenay marka goobtii baa la keenay oo gaaladii bay marka sawaadkoodii ay badiyeen markaas baa markaa leeb iyo waran iyo waxbaa ku dhacay muslimiintii marka way ka xumaadeen dad muslimiina inay wax ka gaaraan xaggooda sidaas markay dhacday ayaa marka waxaa la yidhi allah subxaanahu watacaala iyagiibuu eedda saaray marka oo nimankan waxaa la yidhi aada sidaa uga ugu naxaysaan ama aada ugu cabsanaysaan iyagiibaaba qalad galay oo dembi ku jiro leanna waxay ahayd inay nebiga soo kaalmeeyaan oo muslimiinta sawaadkooda ay badiyaan oo ay soo hijroodaan ay ahayd iyagaa hijradii ka tegay iyagaa dembi leh marka ina aladiina kuwa tawafaahum ay oofsanayso almalaa-ikatu malaa-igta kuway oofsanayso oo marka nafta ay ka qaadaysa malaa-igta daalimii anfusihim nafahooda kuwii dulmiyey xaal ay yihiin naftii maxay ku dulmiyeen marka waxay ku dulmiyeen fi lbaqaa'i maca almushrikiin mushrikiintii marka inay ku dhex baaqi ahaadaan taasay naftooda ku dulmiyeen qaaluu waxay yidhaahdeen malaa-igtii fiima fii ayi shayin shay kee ahoo kuntum aada ku sugnaydeen dhexdiisa inta aan la idin dilin oysan wax idinku dhicin maxaa ku sugnaydeen qaaluu waxay dhahay waay waxay yidhaahdeen kunaa waxaanu ahayn mustadcafiina kuwa la taag daraysto fil ardi dhulka korkiisa yay yastadcifunaa ahlu shirki billaah gaaladaa annaga na daciifsatay fii ardinaa wa bilaadinaa dhulkeenna iyo bilaadeenna bikahrati cadadihim wa quwatihim bayna nagu daciifsadeen inay nooga badan yihiin meesha ayb fayamnacuunaa waxay naga celinayaan min aliimaani billaah in ilaahay la rumeeyo waitibaaci nabiyihi calayhi salaam nebigiisa in la raaco sidaasay ku andacoodeen ibnu jariir wuxuu yidhi wa hadihi macdiratun daciifatun wa xujatun waahiyatun waa cudurdaar daciifa iyo xujo aada u taag daran lagama yeelin qaaluu malaa'igtii marka waxay yidhaahdeen alam takun miyaysan ahaa ahaanin ardullaahi ilaahay dhulkiisa miyaynan ahayn waasicatan tuwaasico idin deeqdo meeshii la idinku dhibo oo diinkii aydnan ugaga dhaqmi karin inaad ka wareegtaan oo meel kale la aadaan oo diinkiina aada ku kaga aada ku dhaqmi kartaan oo axkaamtii iyo iimaankiinnii aan la idinka fidnaynaynin dhulku miyuuna waasac arrintaa u ahayn fatuhaajiruu markaa aada hijrootaan fiiha ardada dhexdeeda markaa aad ku hijrootaan sidaa maxaa u yeeli weyseen fa ulaa'ika kuwaadaas ma'waahum meesha ay u hoyanayaan jahannamu waaye jahannama wasaa'at way xumaatay hiya jahannamadu masiiran meel loo ahaaday u xumaatay ila almustadcafiina kuwaan baan marka jahannamo gelaynin ila almustadcafiina kuwa taag la daciifsaday oo taagta daran maahane min alrijaali xaalay raggii ka mid yihiin waannisaa-i xaalay haweenkii yihiin waalwildaani dhallaanka yaryar xaal ay yihiin laa yastatiicuuna ma karayaan kuwaasi xiilatan xeelad ay kaga wareegaan meeshaas oo ay madiine kusoo qabtaan ay ku yimaadaan ma karayaan walaa yahtaduuna mana hanuunayaan sabiilan jid ay kusoo hijroodaanna aan ku hanuuneynin kuwa iyaga marka cadaabka ma gelayaan wixii marka aan hijrada awood u lahayn waa laga reebay cadaabka intii hijrada awood u lehna ee aan hijrooninna cadaabkaas baa loo yabohay meeshaas marka aayaddan culimada waxay uga hadlaan masalada hijrada hijrada nabiga sal ll ly slam wuxuu yihi laa tanqaticu lhijratu hijrada ma go-ayso xataa tanqatica atawba ilaa ay towbadu go-do walaa tanqaticu tawbatu towbaduna ma go-ayso xataa tatluca ashamsu min maqribihaa ilaa ay qoraxda kasoo baxdo meeshay u dhacdo yacnii weligeed hijro waa jirtaa wey hijrada marka laba nooc waaye midna marka waa asal midna waa farac alimaam ibnu lqayim zaadul muhaajirka sida uu ku yidhaahdo hijrada asalkaa waxa ay tahay wax allaale wixii alla reebay qofku inuu ka tago shirkiga bidcada macsida kulliina waa u ka hijroodo xadiidna waa ahaayo walmuhaajiru man hajara maa naha llaahu canhu muhaajir waxaa la yidhaha ninka ka hijrooda wixii alla reebay taas waa asalkii farac middaa marka waxaa u ah qofku inuu ka hijroodo meesha macsida lagu sameynaayo ama diinkiisii ounan kaga ku dhaqmi karin usan kula dhaqmi karin inuu ka hijroodo ee uu u hijroodo meeshii uu ka helayo ikhwaan iyo dad fiican walaalo fiican oo diinkii ku kaalmeeyo isaguna uu diinkiisii ugu dhaqmi karo meeshaa marka inuu tago taana marka waxay u waxay noqonaysaa farac leanna maxaa yeelay lama yeeli karo iyadoo qofku uu meel noocaasa dhex joogo suuragal uma noqon karto inuu markaa wixii alla reebay inuu ka hijroodo suuragal uma noqonayso ilaa uu meeshaa ka taga ma ahani saas darteed marka hijradu xaqii baatilkii bay kala farqisay oo nabiga sala allahu alayhi wasalam markii lagu dhibay maka hijraa la amray meel uu diintiisa ku haysan karo inuu u hijroodo madiina alla u idmay qof kastaoo muslimana waxaa waajib ku ahayd meeshaa inuu tago ilaa maka laga furtay markii maka la furtayna nebigu wuxuu yidhi laa hijrata bacda alfatxi walaakin jihaadun waniya intaa ka bacdinaa saxaabada rasuulka hijradu aaday ugu weyneyd agtooda waa ku weyneyd inay ku weyneydna waxaa ku tusaayo taariikhda muslimiinta waxaa calaamad looga dhigay hijradaa looga dhigay inay aada u weyn tahay hijrada taasaa ku tusayso saxaabada markii ay dooneen inay taariikh sameeyaan cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu ayaa wuxuu doonay inuu sanadka sanad islaamiya sameeyo markaasuu saxaabadii la tashtay qaar waxay yidhaahdeen waxaa ka bilowdaa arikh bimabcathi nabiyi sal ll ly slam nebiga maalinkii lasoo bixiyey aan ka bilowno taariikhda qaarna waxay yidhaahdeen hijradii madiine markuu soo galay aan ka bilowno cumar arrintaasu u riyaaqay saxaabaduna waa ku raaceen wuxuuna ku cileeyey alhijratu faraqat bayna alxaqi waalbaatil hijrada ayaa laba loogu kala baxay xaqii baatilkii hijrada yaa kala soocday ayuu yidhi hijrada ayuuna uga dhigay taariikh muslimiinta bilmunaasaba marka hadda sanad cusub oo hijriyaan hadda galnay hijriga marka sanadka ama taariikhdaas hijriga dadka muslimiinta waxna waa xusuusinaysaa oo hijradii nebiga soo galay iyo ahmiyada ay hijrada leedahay iyo ayay xusuusinaysaa taariikhdoodiina marka iyo majdigii ummaddanna way ku xasuusanayaan ayb hijrada ahmiyada marka iyo waxa loo sababka loo hijroonayana waxa ay tahay qofku diintiisa inuu u helo xornimo diintiisa inuu xornimo u helo fitnadana uga badbaado imaamu lbukhaari wuxuu wariyey cataa bnu abi rabaax iyo cubayd bnu cumayr ayaa caa-isha hijrada wax ka su-aaleen markaasay waxay tihi laa hijrata alyowm maanta hijra ma jirtay tiri caa-isho kana almu'minuuna yafiru axaduhum bidiinihi ila allahi tacaala wa ilaa rasuulihi sal ll ly slam waagii hore mu'miniinta diintooda ayay la carari jireen alle xaggiisay rasuulka xaggiisayna ula carari jireen makhaafata an yuftana calayhi in laga fidneeyo cabsi ay ka cabsanayaan darteed fa ama alyowm maanta faqad adhara allahu lislaam ilaahay islaamkii waa muujiyey walyowma yacbudu rabbahu xaysu shaa maanta waxay tihi qofku rabbigii meeshuu doonuu ku caabudayaa walaakin jihaadun waniya meeshaas marka culimmada waxay kala baxeen meel kasta oo adiga diintaada aadan ku haysan karin oo diintaada aadan ku xifdisan karin aslu diinika iyo diintaada yacni asalkeeda tawxiidkii iyo furuucdii diinta waajibaadka meeshii aadan ku haysan karin wax awoodna a u leedahay inaad kaga hijrooto waajib bay hijradu noqonaysaa qofkaan hijroonin ee meeshaa ku dhintan oo dambaabaya oo aayadda marka goodiga aayadda ayaa gelayo wasaat fa ulaa'ika ma'waahum jahannamu wasaa'at masiira qof kastaa waajib bay ku noqonay awoodi karo ninkii aan awoodinna dee ila lmustadcafiinada ayuu gelayaa qofkii laakiin awood u leh shilin raadintiis ma noqonayo cudurdaar dadkii u noqon maysa hijradii maanta marka macaanideedii waa isbedeshay cagsi bay noqotay dalalkii islaamka qaatibatan waa laga waa laga cararaha waa laga baxayaa dalalka islaamka meelahaas kalena dadka qaar waxaa laga yaabaa inay isleeyihiin war xoogaa diintaadii waa ku haysan kartaayo gaal diinta ma farageliyo iyo meeshaas xornimaa jirto iyo dimuqraadiyadaa jirto iyo ninba diinkiisa waa haysan karaa inay dad badan ay ku jirto ama sidaas inay ka guuxayso laakiin qofku haddii ilmihiisu uunan tarbiyeysan karin oo aslu diin uunan ku tarbiyeysa karin iskool gaalana marka ay tegayaan ee laga yaabo marka maadada diinkana oo u dhigaayo nin gaala oo u dhigaayo mulxid ah oo caqiidadii ka kharibayo meesha noocaas oo kale ama noqon karto meel qofku uu dhihi karo meel diinkaaga aada xor u tahay waaye ma la dhihi karan oo qofkii diinkiisii xor uma aha haddiiba ilmihii uunan tarbiyeysan karin oo islaamnimadii inay xaq tahay wixii kasoo harayna baatil inay tahay haddii uunan sidaa u arki karin ama dhihi karin waxay noqonaysaa marka aslu diinkii baaba laysku haystaa ayb aayadda marka macaanidaasaa ku jirta hijrada marka qofkii diinkiisii in laga fidneeyo ka baqaayo awoodna u leh inuu hijroodo falhijratu fii xaqihi waajibatun ayb fa ulaa'ika kuwaadaas ma'waahum meesha ay u dunmayaanay u hoyanayaan jahanamu jahanamu jahanamo waayo wasaa'at way xumaatay hiya jahanamadu masiiran meel loo ahaaday u xumaatay ila almustadcafiina kuwa taagta daran ma ahane min arijaali ragga xaal ay yihiin wanisaa'i haweenkii ah waalwildaani iyo ilmaha yaryar ee dhallaanka kuwa ma ahane laa yastatiicuuna ma karayaan xiilatan xeelad ma karayaan ay kaga soo tagaan meeshaas ay joogaan oo ay ku yimaadaan ay kusoo hijroodaan walaa yahtaduuna ma ku hanuunayaan sabiilan jidna ma yaqaanaan oo ay markaa madiine ama dhulkii hijrada ay kusoo aadaan fa ulaa-ika markaa qoladaa looma cudur daarin qoladan marka qasabka lagu soo kaxeeyey ee looga soo kaxeeyey maka ee safkii dagaalka la keenay iyagii baaba daalac iyo eed loo raacday oo waxaa la yidhi maxaa idinka idin dhigay meeshaas idinkoo awoodi karo inaad kasoo wareegtaan maxaa idin dhigay ee ninkii marka ikhtiyaarkiis ku yimid minba waa kasii daran yahay nacam ninkii ikhtiyaarkiis ku yimid xaalkiisu waa xaalkaas ka duwan kii lasoo qasbay baan loo cudur daarin mararka xaaladaha qaar loo cudur daarin nin isaga marka khiyaarkiis ku ugu jirana ma sahlana xaalkiisu fa ulaa-ika kuwaadaas casa allaahu alla wuxuu xaqiiqo ku yahay an yacfuwa inuu cafiyo canhum xaggooda inuu cafiyo wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday cafuwan mid cafis badan buu alla ahaaday ghafuuran astur badan oo dunuubta asturo oo dadkeeda ka asturo ka dhaafo ayuu alla ahaaday waman yuhaajir fii sabiili illahi yajid fi lardi muraaqaman kahiira wasaca hijradu marka camal dhib badan oo shaaq ah waayo qofka dhulkii uu ku dhashay iyo meeshii uu yaqaanay inuu inta isaga soo qaxo uu kasoo tago ee uu lilaahi ilaahay dartii inta uga taga meel uunan aqoonin dad ku lahayn inuu diin dartee diin daraaddeed uu u joogo ama uu u yimaado camal sahlan ma aha nacam mufaaraqatu alcaadaati waalawtaan waa adag tahay qofka way ku adag tahay marka ilaahay subxaanahu watacaala dee ciwad iyo bedel buu siinayaa adduunyada uu ka tegay wax ka kheyr badan buu ugu bedelayaayo allah wuxuu leeyahay waman qofkii yuhaajir hijroodo fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa qofkii ku hijroodo yejid fil ardi yejid helee fil ardi dhulka korkiisa ka helee muraaqaman meel uu u wareego ou aado kahiiran fara badan wasacatan waasacnimo helee oo risqigii loo waasiciyo diinkiisana loo waasiciyo ayb waman a qofkii yakhruj baxo min beytihi gurigiisa ka baxo muhaajiran xaal uu yahay mid hijroonayo ilallaahi alle intii ka ah u hijroonayo wa rasuulihi rasuulkiisa xaggiisa u hijroonayo uma markaa dabadeed yudrik ou haleelo hu isaga almowtu geeridu ay haleesho oo dariiqii ay geeridii ku haleesho faqad xaqiiqe ahe waqaca wou dhacay ajruhu ajrigiis cala allaahi ilaahay korkiisa uu ku dhacay oo allah isku waajibiyey qofka ajirkiisa wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday hafuuran mid dembi dhaaf badan raxiiman naxariis badan waman waman qofkii yuhaajir hijroodo fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa qofkii u hijroodo yejid helee fil ardi dhulka korkiisa ka helee muraaqaman muraaqaman marka waa min raaqama yuraaqimu muraaqaman wa muraaqamatan waxaana laga wadaa madhaban wa mutaxawalan makaanu tag meeluu tago ayuu helayaa mutaxawalan meeluu u wareego oo uga wareega meeshii uu ka tegay macno kalena ishtiqaaqa kelmadda waa laga bixin karaayo muraaqaman sandullayn waa la dhihi karaa ayuu helayaa leanna ninkii gaalo dhex deganaa ee gaaladu ay dhib ku haysay oo diinkiisii ciriiri ka gelisay maalinkii uu ka helo meel uu kaga baxsado ee uu markaa ka aado meel diintiisa uu kaga dhaqmi karo uu ka aado qofkaasi gaaladii cadowgiisa ahaa waa san dulleeyey qofkaa waa san cadowgiisi waa san dulleeyey leanna waa ka baxsaday oo iyagii marka sandullo iyo dhibay u tahay arrintaa iyadaa nacam macnaha saddexaadna mufasiriinta qaar way ishaareen macnaha saddexaad marka kelmadda ishtiqaaqeeda keenaya ayb haddii muraaqaman madhaban wa mutaxawalan la yidhaahdana waa ka laazima macnahaas leanna ninkii inta hijrooda meel ou xornimo diin ku haysto ka aado qofkaasi de aaditaankiisaas waxay sandullayn ku tahay cadowgiisa ayb waman qofkii yejid helee fil ardi dhulka korkiisa muraaqaman meel uu ku baxo makaanu tag kahiiran fara badan oo dhulka ilaahay waa weyn yahay dhulka ciriiri ilaahay kama dhigin oo qofku marka maahan meel uun dhulku meeshan uu ciriiriga diintiisa lagaga geliyey meeluu kaga baxsadaa badan oo dhulka alla waa weyn yahay ayb wasacatan iyo waasacnimo waasacnimadaa laba macnaa ku jiro wasacatan fi risqi badanaa qofku waddankaaga ka tag meel kala tag marka lala yidhaahdo xoogaa adduunyadii baa yaraanayso cabsi baa gelayso xaggeed waxaa cunto ka helaysaa buu is leeyahay allah marka wuxuu u yaboohay yajid fi lardi muraaqaman kahiira wasaca risqiga waa loo waasicinayaa macnaha labaadna wasacatan fi ddiin diinkii baa loo waasicinayaa awal ciriiri ayaa laga geliyey markuu ka tago diinkiisii waasac u noqona waman qofkii yakhruj baxo min beytihi gurigiisa qofkii ka baxo muhaajiran xaalad labaad waayo tanna muhaajiran xaal uu yahay isagoo hijroonaya ilallaahi wa rasuulihi alleh rasuul xaggooda uma markaa dabadeed yudrik ou haleelo hu isaga almowtu geerida ay haleesho dariiqa qofkii isagoo sii socdo dariiqa ku dhinto faqad waqaca qofkaasi waa dhacay ajruhu ajrigiisa cala allaahi alla korkiisa ku dhacay oo ilaahay baa ajrigiisa isa saaray ayb meeshaana marka de qisadii baa loo wehesha aayaddan markaa macnaheedaba tusayso ninkii sagaashan iyo sagaalka qof dilay ee kii boqolaad dhammaystiray ee la yidhi war dhulkan iskaga bax dhul fidno ayuu kuu noqday meel heblaayo tag dadka joogo ilaahay la caabud isagoo sii socdo dariiqii kala bar markuu marayo midii kale xoogaa uu nuskii kale uu bilaabi rabo ayaa nafti ka dhacday malaa'igtii markay isku qabsatay ay ku doodeen kuwii cadaabka iyo kuwii raxmada alla wuxuu siiyey kuwii raxmada waa ka marka waa marka faqad waqaca ajruhu cala allah hijraduna culimada dhowray u qaybiyaanoo dhulkii gaalada in laga hijroodo dhulka bidcada lagu sameeyo ay ku badan tahay in laga hijroodo kan macsida ku badan tahay in laga hijroodo wahaakada wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday hafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman naxariisasho badan buu ahaaday alle wإda darabtm fi اlardi falaysa عlaykum junaxu an taqsuruu min الصalaati in khiftum an yaftinakm اladina kafaruu ina اlkafiriina kanuu lakum caduwa mubiina waidaa haddii darabtum aada socotaan fi lardi dhulka korkiisa haddaad ku soconaysaan ood safraysaan falaysa calaykum korkiina ma ahaanin junaaxun wax dembi ah an taqsuruu fii an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaati salaada xaggeeda inaad gaabisaan oo rakacaadkii afarta ahaa aad laba ka dhigtaan in khiftum haddii aad ka cabsataan an yaftinakum inay idin ciqaabaan aladiina kuwii kafaruu kufriyey gaaladii haddaad marka ka baqaysaan inay idin dhibaan oo idin ciqaabaan ina alkaafiriina gaaladu kaanuu waxay ahaadeen lakum idinka idiin ahaadeen caduwan cadow bay idiin ahaadeen mubiinan cadownimadoodu ay caddahay oo aan ishkaal iyo qarqarin iyo mugdi aan ku jirin ayadana allah subxaanahu watacaala wuxuu ka waramayaa xaalad safarka xaaladaha qofka soo safarku wuxuu ka mid yahay xaalaadka qofka soo maro xaalaadkaas marka safarku maadaama ay mashaqa ku jirto takfiifaad buu wataa takfiifaadkaasi marka way badan yihiin mid kamida aayaddan alla noogu sheegayaayo takfiifaadka safarku oo wato waxaa ka mid a salaadii afarta ahayd in laba laga laga dhigay oo lagaa salaaddii la gaabin karo waa meeshaa marka muslimiinta fudaydinba ugu sugan ee takfiifaad kalena waa jiraanoo qaar waa soo marnayoo soonkii oo kale inuu iska afuro ayaa loo ogolaaday oo suuratulbaqaran kusoo marnay waxaa takfiifaadka ka mid a dahaarada oo kale haddii biyo la-aan iyo uu ka cabsado ama biyihii ay ku yaryihiin oo kale inuu tayamumsado khufeynku markau masaxo saddex beri iyo saddex habeen inuu markaa ay ugu jiri karaan aad bay u badan tahay waxyaabaha marka safarka qofka loogaga fududeeyey ee axkaamta ah aayaddanse waxay ka warramay salaadda in la gaabiyo marka allah wuxuu leeyahy waidaa haddii darabtum aada socotaan fil ardi dhulka korkiisa aad ku socotaan falaysa ma ahaanin calaykum idinka korkiina junaaxun wax dembi ah an taqsuruu fii an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaati salaaddii inaad gaabisaan marka falaysa calaykum junaaxuntan waxay ka qaateen culimada imaamu shaafici iyo uu ka mid yahay qasrigu inuusan waajib ahayn markaad safar ku jirtid salaadda inaad gaabiso waa lagu siiyey laakiin waajib inuunan ahayn oo maxaa yeeley falaysa calaykum junaaxun taanaa laga qaadanaa siiqadan oo waxaa la yidhi wax dhiba ma aha inaad gaabisaan salaadda dhib male inaad gaabisaan yani haddaa rabto waa dhammaystiri kartaabaa ku jirta haddaad gaabisa laakiin waxba laguma haysto meeshaa marka wax wujuuba kama muuqdaan bacdi la-imana waxay yidhahdeen salaadda haddiiba safar lagu jiro in la gaabiyaa waajib ah waxayna qabsadeen xadiidka nabiga sal ll ly slam uu yihi furidat isalaatu caaisha ay leedahay salaaddii waa la fard yeelay rakcatayni rakcatayni laba laba ragca iyagoo ah falamaa haajara nabiyu sal ly slam ila lmadiina markuu nabigu madiine usoo hijrooday uqirat salaatu safari salaaddii safarka sideedaa lagu daayey wasiidat salaatu lxadar salaada xadarkana labaa lagu daray oo afaraa laga dhigay marka labadii asalka ahayd baa lagu joogaa bay yidhaahdeen in laga badiyana ma banaana waana waana waajib laga tegay haddii laga badiyo qolaa marka iyaguna qasrigu waa waajib iyagana qabaan aayadda laakiin siyaaqeeda waajib kama muuqdo oo falaysa calaykum junaaxun taas laakiin nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi sunnadiisa mar ou safar ku jiro ousan salaad gaabi ou salaad dhammaystiray ma leh xadiid saxiixa oo sariixa ma jiro nebigoo safar ku jiro inuu salaad dhammaystiray meeshaa marka sunnadaas ficligaa ugu yaraan waxay keenaysaa qasrigu inuu fadli badan yahay oo ruksadaas in la qaataa inay ka wanaagsan tahay in la dhe salaaddii la dhammaystiro ee salaada haddii qofka isagoo safar ku jiro ou meeshii labada afar hadduu tukado salaadiisu inay ansaxaysana waxaa u daliila cuhmaan radia allahu canhu mina ayuu salaadii la qasrinayey ayuu dhammaystiray cabdullaahi binu mascuud waa ku qabsaday laakiin waa raacay haddana intuu ku qabsaday ee uu yidhi abu nebigaan la tukaday abuubakaraan la tukaday cumar baan halkan kula tukaday qeyb cuhmaan waqtigiisa ka midaan laba labaan tukanayay labadaasaana ii fiican buu yidhi afartan igaga kheyr badan maxaa ula tukatay markii la yidhina wuxuu yidhi alkhilaafu sharun khilaafka shar waayo meeshaa marka waxaa laga qaadanaa saxaabada oo dhan cuhmaan ay la tukadeen haddii salaadaas ay baatil tahay lama tukadeen cuhmaan marka salaada haddii la dhammaystiro waa ansaxe xagga sixada waa ansaxe laakiin ayuhumaa afdal qasriga iyo itmaamka qasrigu inuu fadli badan yahay baa xoogaa muuqanayso muwaadabada iyo daa'imidda nebiga salawaatu sala allahu alayhi wasalam marka la fiiriyo ayb intaas marka xukunka ku saabsan waa qasriga salaada aayadda shardi baa ku jiro in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu salaadda inaad gaabisaan dhib ma leh haddaad cadow ka cabsanaysaan ee haddii aan cadow laga cabsanaynin ma la gaabin kara maya salaada su-aashaa lafteeda marka cumar ayaa nin weydiiyey oo wuxuu yidhi salaada maxaan u gaabinaynaa waqad aminaa waa nabad galnay oo hadda cabsi iyo cadow iyo gaala aan ka qabnaa ma jiro maxaan salaaddii weli u wadnaa oon markaan safar ku jirna aan u gaabinaynaa markaasuu cumar yidhi nebigaan su-aalay sala allahu calayhi wasalam sidaan oo kalean su-aalay markaasuu nebiga wuxuu yidhi sadaqatun tasadaqa allahu calaykum waa sadaqo alla uu idinku sadaqaystay faqbaluu sadaqatahu ee ilaahay sadaqadiisa aqbaluu yidhi awal intaanay ku timid sababku sidaanu ahaa idinkoo aamin qabo oon cabsi qabinna waa la idinkugu daray ilaahay ka aqbala sadaqada uu idin siiyey marka meeshaa marka in khiftum shardi maaha marka waa shardi marka aan mafhuum lahayn waay qaydun laa mafhuuma lahu ayuu ku joogaa ayib mas'alo kale waxay tahay salaada qasrinteeda aayaddu waxay leedahay waidaa waidaa darabtum fi lardi dhulka haddaad ku safraysaan safarkii luqadiina ma xadidin sharcigiina xad uma yeelin wixii sidaasoo kale curfigaa loo celiyaa marka wixii safar lagu tilmaami karo ayaa salaada loo gaabina wixii aan safar la dhehayninna salaad loo gaabin maayo walidalika akaru la'ima waxay ku tageen safarku inay curfigaas iyagoo isticmaalayo inay masaafo ku xadidaan masaafadaa marka lagu xadiday aqwaal badan baa ku jirto bukhaari wuxuu keenay ibnu cumar iyo ibnu cabbaas salaada waxay u gaabin jireen safar la eg arbacatu burud afar beriid afar beriid marka marka la xisaabo beriidkiiba wuxuu noqonayaa afartan iyo afar waa kilomitr halkii beriid afartan iyo afar kilomitr waa afar beriid maxay noqonaya marka marka afartan iyo afar afar baa ku dhufanaysaa boqol iyo xoogaayou noqona marka meeshaas marka iyagu marka wixii intaa ka yarna salaad uma gaabi jirin wixii intaas gaara iyo ka badanna way u gaabi jireen salaada waa ibnu cabaas iyo ibnu cumar saasaa bukhaari saxiixiisa uu ku warina imaamu sha a'imadii saxaabada ama selafka qaarkoodna waxay ku tageen wixii la eg marka afartan iyo lix mayl ama afartan iyo sideed mayl wixii la eg salaaddii in loo gaabiyo aduu marka meelahaas marka marka la qiyaaso waxay noqonaysaa siddeetan iyo afar siddeetan iyo lix ilaa sagaashan kilomitr wixii dhan in salaada loo gaabiyo ka yarna aan loo gaabinaynin waana midda imaamu shaafici uu qaatay wixii marka siddeetan iyo afar kilomitr xagga ka ah ee iyo ka badan salaaddii waa loo gaabin karaa wixii ka yarna safar ma ahan ayb curfiguna wuxuu un keenayaa wixii un dadku markaa ay safar u yaqaanaanna waa safar waxaan safar ahaynna safar ma aha mathalan dadku hadda halkan qofku markuu ka tegaayo afgooye u socdo waa safraa ma ku dhahaayan safar looma yaqaano salaad looma gaabinayo marka wixii sidaas oo kalea leanna qofkiiba uma haysto inuu safar gelaayo oo qofkii ma niyadiisii iyo diyaargarowgiisa iyo dardaarankiisii iyo male dardaaran safar male nacam wixii sidaas oo kalea marka magaalo kaleba ha ahaatee ma loo gaabinayo salaada wixii marka meelahaas la egna salaaddii in loo gaabiyo ayb daahiriyada waa jiraa iyagu waxay leeyihiin saddex mayl wixii la egba salaada oo loo gaabina saddex mayl marka waa lix kilomitr meelahaas waxaa marka iyagu waxay leeyihiin rasuulka sala alla ly slam saddex mayl haddii uu socdo salaada waa gaabinayo xadiidkaasay keeneen ee xadiidkaa culammadu waxay yidhaahdeen wuxuu ka hadlaa salaad gaabinta meesha uu ku bilaabayey ee safarkiisiibaa saddex mayl la ekaay ma aha markuu saddex mayl oo kale magaalada ka baxo salaada gaabinteeda bilaabayey nacam safarkiisuna waa kasii dheeraaya intaas nacam ayb waana sidaas macnaha saxiixa nacam calaa kullin marka wixii safar la yidhaahdo oo curfiga safar ku ah waa safar salaadana waa loo gaabinayaa wixii aan safar ahayn ama gaabanba oo dadku aynan safar ku tirinayninna ma loo gaabinayo salaada ayib meeshaas marka iyadu macnahaasaa ku jiro macno labaad oo kale waxa uu yahay salaadaha la gaabinaayo waa salaadaha afarta ragco ah masale saddexaad waxay noqonaysaa qasriga salaada in la gaabiyo xaggee laga bilaabaana safarkaagi waaba dheer yahay maanta waxaad u socotaa boqol kilomitr iyo ka badan baa safar u tahay goormeed salaada gaabinaysaa oo inaad gaabiso ay ku bilaabanaysaa waxay ku bilaabanaysaa marka aada magaalada ka baxdo magaalada aada degan tahay maxalu iqaamatika marka aada dhaafto oo aada gaarto guriga ugu dambeeya ama suurkeeda magaalada xuduuddeeda markaa xagga kale u dhaafto salaaddii markaa inaad gaabiso waa bilaabi kartaa maxaa la diidayaa adiga oo magaalada ku dhex jiro salaaddii ma gaabin kartid dad waxaa arkaysaa marka safaraan u socdaa duhurkii yaan diyaarad raacaa buu kule gurigii buu salaaddii ku gaabina marka waxaas wax ka jira ma leh salaaddii gurigaagiina kuma gaabin kartid mana ku jamcin kartid leanna mas'alada meesha ku jirtana waxay tahay qofku niyada musaafir kuma noqdo niyada niyada musaafir lagama noqdo laakiin niyada muqiim waa laga noqdaa allaba mas'alo marka kale a cagsi isu ancam adiga niyadaada waa kaa dhigi kartaa qof negi ah laakiin musaafir niyo lagama noqdo gurigaaga intaad joogtid alaabtii waa xirxiratay boorsadii baa ku ridatay tigidkii jeebka u kugu jiraa eraboorkaa rabtaa inaa aadid weli musaafir ma tihid adiga nacam ilaa aad magaalada ka baxdo weli musaafir ma tihid leanna niyadaada musaafir laguma noqdo binniya musaafir laguma noqon karo laakiin binniya waa lagu noqon karaa muqiim adoo magaalo safar u tegay haddaad niyeysato inaad iska degto markaasba musaafirnimo waa ka baxday ila iqaamadu iyaga niyaa lagu noqdaa laakiin safarku socod iyo waxba u baahan ayuu u baahan yahay mas'ale ictibaarkeeda yeelo karto waxaa noqon karto haddaad eraboorkii dhaafto oo khuruujkii lagugu dhuftay oo saaladii diyaaradda aada ku sugaysay markaad joogtid musaafir ma noqonaysaa sidaa marka ma tahay mase ma tihid meeshaas marka waa maxal nadar culimada qaarna ay yidhaahdaan hadduu eraboorka magaalada ku dhex yaala sida keenaan oo kale ilaa kan magaaladu ku dhex yaallaa dhinac kasta waxaa ka jira magaaladii baa yaa ka jirta qofku weli ilaa uu ka dhoofo oo magaaladii ka baxo musaafir maaha bay dhaheen magaaladiibuu weli ku dhex jiraa haddii macnaha la fiiriyana noqod dambe iyo soo laabad dambe waa kaaga dhammaatay leanna mar haddii khuruujkii lagu dhuftay oo waxa aada sugaysaba ay tahay diyaaraddaas inaad raacdo inaad ikhtiyaarkaagii dib ugu soo laabato maba soo laaban kartidba maba lagu lagu ogola haddii taa la fiiriyana macno in la gaabin karo waa kasoo bixi kartaa laakiin fiirinay u baahan tahay mas'alada iyadaa qofku marka wuxuu bilaabayaa meeshaas markuu banaanka uga baxo magaalada ayaa gaabintii ay bilaabmeen leanna markaasuu musaafir xaqiiqiya ou noqday ayb baxhi kale oo safarka ku tacalluqaa waxa uu yahay safarkiisii waa qeyb qeybo magaaladan buu ka tegay markaasuu magaalo kale ayuu marayaa waa kasii socona magaaladaas buu marka magaalow ku hakaday ama degmow ku hakaday ama tuulo muddow ku hakana uu joogayaa qofkaasi marka muxuu noqonayaa musaafirnimadii ma ka baxayaa mise alimaam malik iyo alimaamu shaafici iyo kathiir min al aima afar maalmood ka badan haddaad niyeysan tahay meeshaas inaad joogaysid maalinka aada gashaba salaadda waa dhammaystire gaabini ma jirto salaad la gaabinayaa male markaas halkan baad ka baxday jowhar oo kale tagta ayaad tagtay caba ma waxaad niyeysatay usbuuc inaad joogaysid ayaad niyeysatay afar maalin waa ka badan tahay maalinkaad gashaba salaadda taam yeel musaafirnimadii marka nin marka waxaad tahay muqiim safarkiisu iqaamo ay soo dhex gashay afartaa maalmoodna waxay ka qaadanayaan xadiidka nebiga sal ll ly slam uu ku yidhi dadka muhaajiriinta ee madiine kasoo hijrooday ee acmaal maka u yimid xaj ama cumro u yimaaday cumrada markay dhammeeyaan ama xajka kadib saddex maalmooduu nebiga siiyey oo wuxuu yidhi yuqiimu lmuhaajiru ninka muhaajirka wuu nagaanayaa bimakata makuu ku nagaanayaa halaathata ayaam saddex maalin bis wixii ka badan nebigu waa ka reebay sala allahu calayhi wasalam waana u diiday meeshaa marka culimada waxay ka qaateen saddex maalin wixii ka badan qofku muqiimow ku noqona muqiimna ma noqon karo qof muhaajiroo maka uga hijrooday ilaahay dartiis ee madiino tegay inuu maka muqiim ku noqdo xaaraanay ka ahayd muqiimnimadii marka nebigu muxuu xad uga dhigay afar maalin wixii saddexa waxaa loo ictibaariyey weli musaafir waay qofka wixii ka bata markaa muqiimuu noqonayaa waana ka xaaraam muhaajiriga xadiidkaasay marka waxay kala baxeen aimada wixii saddex maalmood ka batoy afar gaaro qofkaas inuu muqiim noqonayo iqaama u qormayso mar haddii iqaamo uu niyeystana salaadii marka waa inuu taam yeelaa dad marka mararka qaar waxaan aragnaa wax badan aan fahmaynin ama aan kutubta iyo ma'khadka culimada aan aqoon badan u lahaynoo masaajidda iska istaagayo dhahayo waxaas khuraafaad waaye nacam waxaas khuraafaad waaye afarta maalin khuraafaad waaye iyo dhahaya nacam marka kuwaani khuraafaadna ma garanin diintana wax badan kama fahmin nacam leanna wax xadiid cuskan oo a'immadii salafka ay ku tageen in badan oo ka mida adiga inaad la soo istaagtid waa khuraafo adigu warkaagii muxuu noqonaa marka nacam ayb leanna haddana waxaa aada usii dhib badan qofkii haddana inuu leeyahay a'immadii salafka hala raaco haddana waxoodiibuu khuraafo ku tilmaama wahuwa laa yadri nacam ayb ma-khadka culimmada iyo meelahay wax ka qaataanna waxaa laga yaabaa inuusan fahmin ayb iqaamadii marka xaalkeeda iyadana sidaas waahay haddii marka qofku uusan waxba niyeysanin xaalad labaad waxay noqonay qofku inuuna waxba niyeysanin ee uu isleeyahay xaajadaada markay kuu dhammaato bax mana oga waqti ay ugu dhammaanayso qofkaas ilaa sagaal iyo toban maalmood oo salaada gaabina sagaal iyo toban wixii ka bato waa dhammaystira waana sida ibnu cabaas uu fatwooday waay radia allahu canhuma wuxuu yidhi nebiga makuu soo galay sagaal iyo toban maalmooduu joogay salaadda waa gaabin jiray annaga haddaan meel tagno xaajo aan u tagno aanan ogeyn waqti ay dhammaanayso sagaal iyo toban waa gaabinaynaa yidhi wixii ka badanna waa dhammaystiraynaa salaadda uun qasri un layskama wadaayo xaaladda saddexaad waxay noqon waxay noqonaysaa xaalad qofkiiba diyaar uu yahay alaabtiisaa u xirxiran maalin walbaa marka wuxuu taagan yahay meelaha laga baxo uma suuroobayso qofka sidaas inta uu sidaas yahay salaada waa gaabin karaa isaga waana midda lagu xambaaraya ibnu cumar lix bilood inuu salaada gaabinayo aathaarta qaar sheegayso waxaa lagu xambaarayaa inuu diyaar ahay maalin walba waxbaa celinaya marka ayb musaafirku qasriga waxaa weheliyo uu leeyahay sidoo kale jamci salaadaha duhurka iyo casirka maqribka iyo cishaha inuu isku daro jamciga taqdiim bau noqon karaa taakhiirna waa noqon karaa jamcu taqdiim marka salaadii dambe ayaa lasoo hormarina duhurka oo kale ayaa waqtiga duhurka ayaa waxaa la tukanaa duhur iyo casir maqribka waqtigiisa cishihiina la keenaa maqrib iyo cisho ama taakhiir baa la sameynayaa duhurkii baa dib loo dhigayaa markaas laakiin duhurka dib loo dhigaayo waqtiga duhurka intuusan bixin qofku waa inuu niyeystaa inuu dib u dhigay duhur si uu dembiga uga badbaado waqtiga casirka la gaaro ayaad labadii salaadba tukanay marka see loo kala hormarina jamcu taqdiimka marka ay tahay waa waajib midda hore in la hormariyo duhur iyo casir baad isku dareen waqtiga duhurkaa rabtaa inaad tukato waa inaad duhur hormarisaa waa waajib taakhiir baa rabtaa inaad samayso taakhiir haddaad samaynayso waxaa sunno ah midda hore inaad hormariso yustaxab tan hore salaadda say ukala horeyso inaad ukala hormariso casirkii baad tukanaya duhurkii iyo casirkii duhurka hormari kadibna casirka tuko haddii aada cagsi samaysana sidii istixbaabka ku jiray unbaad ka tagtay culimmada qaarna waa waajibinayaanba in la hormariyo ta hore in la hormariyo sidaa loo kala hormariyo salaadaha ayb jamcintu qasrigu waxay uga duwan tahay qasriga asbaabtiisu waa safar jamcintu laakiin siyaabo kaloo salaad loo jamciyana waa jirta adoon safar ku jirin waxaana ka mida madaabta shaaficiyadu ay qabtaa roobka oo kale markuu roob badan uu da-aayo maqribkii cishaha in la ysku daro oo xaraj baa ku jira sii bax soo noqo sii bax haddana marka maqribkii oo kale markii la tukado ayaa cishihiina waa lagu daraa madarka roobka oo kale waa loo jamcin karaa jiro iyo marad haddii uu yimaadana a'imada qaar waxay qabaan iyagana hadday jira jirto qofku inuu jamcin karo salaada marad iyo wax lamid a haddii uu jiro xadiida ibni cabaasna waa laga qaadanaa arrintaas saxiixa ku sugan waxyaabahaas marka waxyaabaha safarka ku tacalluqo ee salaada ku saabsan waaye alla marka wuxuu leeyahay waidaa haddii darabtum aada socotaan fil ardi dhulka korkiisa haddaad ku soconaysaan ood ku safraysaan falaysa calaykum korkiina ma ahanin junaaxun wax dembi ah an taqsuruu fii an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaati salaada marka an taqsuruu qasara ayuu ka bixiyey qasara waa laga bixin karaa qasarana waa laga bixin karaa taqsiir ayuu noqonaa marka qasara yuqasiru taqsiiran waxaa kaloo laga bixin karaa aqsara afcalana waa laga bixin karaa iqsaar ayuu marka noqona falaysa calaykum junaaxun korkiina wax dembiya ma ahanin an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaati salaadii xaggeedii aad ka gaabisaan oo cadadkii rakacaadka inaad gaabisaan in khiftum haddii aad ka cabsanaysaan an yaftinakum inay idin ciqaabaan oo ay idin weeraraan aladiina kuwii kafaruu kufriyey shardigan marka waa qeydun laa mafhuuma lahu hadda leanna maxaa yeeley iyadoo qofku musaafir yahay ammaanna ou haysto waa gaabin karaa salaada sida xadiidkii aan sheegayay ina alkaafiriina gaaladu kaanuu waxay ahaadeen lakum idinka waxay idiin ahaadeen caduwan cadow bay idiin ahaadeen cadowga oo mubiinan cadaawadiisu bannaanka ay taallo oo ay caddahay oo ishkaal iyo mugdi midna uusan ku jirin hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed